wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababar u qabatay bahwadaagta la qabsiga isbeddelka cimilada jubbaland kuwaas oo ka kooban wasaarado kala duwan oo ka mida kuwa jubbaland iyo weliba aqoon-yahano ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo tababarka ayaa waxaa dahafuray agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga iyo keymaha ee wasaaradda mudane maslax mawliid waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarka iyo shirka uu daafuray waxaan maanta u fadhinaa inaan daahfurno hadduu ilaah idmo shirka watashiga bahwadaag nuglaanshaha cimilada isbedelka sidii wax looga qaban lahaa shirkaas oo faahfaahsan ayaa inoo jiri doono dhammaan marka hay-adaha kala duwan ee halkan inoo fadhiya ee dowladda iyo kuwaan dowladda ahaynba waxay dhalinyar mar kale kusoo dhawaada shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii runtii soo socday ee wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ay qabanaysay ujeeddada laga lahay ahdaafta laga lahana waxaa weye in loo adeego bulshada lagana wacyigeliyo saamaynta ay ku leedahay isbedelka cimilada sidaan ogsoonnahay dowlad goboleedka jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ay saamaynta ba-an ay ka geysatay isbedelka cimilada hadday ahaan lahayd wax soo saarka dhinaca beeraha xoolaha nool iyo dadka lafahooda intaba inay saamaysay taas marka annagoo marka ka gaashaamanayno ayaan intii muddo ah waxaan soo wadnay shirar kala duwan iyo tababarro kala duwan oo loo qabanayey hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan iyo private sectorska ama jaamacadaha ka yimaadeeno ama inji oo local ama international ha aadeen ayaa loo qabanayey shirkii shir ka mid a ayaan maanta aan u fadhinaa hadduu ilaha idmo waxaan rajaynayaa marka hay-ad kasta ee halkan fadhido waxaan rajaynayaa inay input ay ku yeelan doonto hadduu ilaha idmo waxaan mar dhow lasoo gebagabayn doonaa hadduu ilaha idmo mashruucii la ohan jiray nab national adaptation plan oo siyaasadii qaranka ayaa la qoraya dowlad goboleedyada dalka ka jiro qaanad waliba waxay ku ridayaan in baktiga ay u geysatay dhibaatada ay la egtahay iyo sidii loo xalin lahaa den marka annagu haddaan jubbaland aan nahay wasaaradda mandatekeeda wuxuu yahay inay u qareento isbeddelka cimilada iyo in baktiga deegaanka ka jiro kadibna ay u gudbiso heer qaran deetana siyaasadaha soo bixi doono inay dowladda jubbaland ay ka hesho saamiga ay ku leedahay in baktiga ay geysatay isbeddelka cimilada si kastaba ha ahaatee tababarkan looga hadlayay la qabsiga isbeddelka cimilada ayaa waxa uu ahaa mid muhiim u ah bulshada waxaana ka faa'iidaystay ka soo qaybgalayaashii kala duwanaa ee tababarkaasi lagu casuumay